wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug cabdinuur macalin maxamuud ayaa ka warbixiyey wakhtiga sida rasmiga ah loo daafurayo garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb wasiirka ayaa sheegay in dhismaha garoonka uu marayo heer gebagaba ah islamarkaana la xariig jarayo afariyo tobanka bishan aynu ku jirno ee agosto waa kan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka galmudug cabdinuur macalin maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya aada umahadsan tihiin runtii garoonka caasimadda ugaasnuur mudda shaqa ka socotay shaqada eeraboorkuna de wax sahlan maahan qofka shaqada gacanta ku haya ayaa ogaan kara annaga ka wasaarad ahaan waxaan ku dadaalnay in shacabka reer galmudug intay shaqadu socoto inaysan duulamaadidii aysa waayin oo eeraboorka qaybna shaqan ka wadnay qaybta kalena diyaaradaha noogu soo degahayay marka waxaan isla wadnay garoonku hal maalin horta ma xirmin laakiin dib casriyeen iyo inaan qurxino foonku hadda u yaalay sidii ugu nimid inaan ka bedelno ayaa qorsheenu ahaa waxyaalaha hadda oo eraboorka aan rajaynayn waxay tahay maadaama muddo badan uu soo socday soo socday inaan uga faa'iidaysano munaasabadda reer galmudug ay wada sugahayaan ee afar tobanka agosto inaan xarig ka jirnaan rajaynayaa fayska koowaad oo dhinacaas quruxda badan iyo laamigaas iyo maakinadiisiyoo israacsan inaan xariga ka jirno bulshaduna ay indhahooda ku arki doonaan kuna dumaashaadi doonaan garoonkiiyo qurux badanoo garoonka diyaaradaha ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb oo horey u socday dhismihiisa ayaa wasiirku sheegay in dhowaan xarigga laga jarayo